بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة walaalayaal muxaadarada ciwaanka noo dhegan wuxuu ahaa qeyb ka mid ah muxaadaro aan ugu talagalnay inaan libaaska iyo ziinada qofka muslimkaa aan uga hadalno qaybtii labaad oo muxaadaradeeda waxay ku saabsan tahay ziinada waxaana maaragtay xooggeedu u badnaan doonaa waxyaabaha la isku siineeyo gaar ahaan iyo haweenka oo ayagu si gaara ziinadu ay ayaga maaragtay ugu badan tahay ayaa muxaadaradeeda u badnaan doontaa insha allahu tacaala ragguna maaragtay waa shaqaaigu maaragtay nisaa iyaguna dhinacooday kollay ka geli doonaan sida macruufka la yaqaano ziinada waktiga yagan waxaa loo isticmaalaa ashkaal fara badan waxaa jira waxa la yidhaha salonati tajmiil ama beauty salonis waxa la yidhaha qolalka laysku xaragayo laysku qurxiyo waxaa jira maaragtay qalab in loo adeegsado korontaa waxaa jira qalab gacneed in loo adeegsado waxaa loo adeegsadaa xataa maaragtay waxyaabaha feeradoo kale xataa waa loo adeegsadaa oo timaha waa la feereeya waxaa la adeegsadaa asbaab ama rinjiyaal kala duwan waxaa la adeegsadaa waxa la yidhaha masaaxiiq waxyaabaha la isku rugo oo maaragtay midabka ama maaragtay wixii wasaqaho korka saaran tirtira ama xataa midabka bedela midabka naftiisa jirka bedelaya waxaa la isticmaalaa maaragtay waxyaabaha tashabuhaadka qofka waxa ay u taqaano waxyaaba foolxumaa oo iyada isla waa foolxuma oo la baabi'iyo ilkaha waaweynaadoo la qoro waxaa ka mida maaragtay xaajibeenka ama sunniyaalka oo ayagana dhexdooda la tifo oo la yaryareeyo la dhuudhuubo oo wax dhuudhuuban laga dhigo waxyaabo aada u fara badanaa la isticmaalaa oo ziinaadkaas ka mid a waxaasoo insha allahu tacaala oo idil ayaan insha allahu taaban doonaa waxaana insha allahu tacaala muxaadarada saldhig u ah aayaddii aan ku bilownay muxaadaradii hore iyo aayaad kaleon ku kabno iyo dhowr xadiis insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadih wadayibaati min arisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya khaalisatan yowma alqiyaama yiri ilaahay subxaanahu watacaala ziinada dhammaanteed ilaahay subxana wa tacala waa u fasaxay bani aadamka inay isqurxiyaan laakiin waxyaabo ayuu ka reebay waxyaabo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamay madarada ay fi dunya waalaakhira leeyihiin ayuu ka reebay ay waxyaabahaasa laga soo reebay laakiin cumuuman ziinada ama isqurxinta dadka waa loo furay oo waa loo ogolaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi in yadcuuna min dunihi ilaa inaatha wain yadcuuna ilaa shaydaana marida lacanahu llah waqaala laatakhidana min cibaadika nasiiba mafruuda wla udilanahum wala umaniyanahum wala aamuranahum fala yubatikuna aadana alancaam wala aamuranahum fala yugayiruna khalq allah waman yatakid shayطaana waliya min duni illahi faqad khasira khusraana mubiina yacidhum wayumanihim wama yacidhum shayطaanu ila gurura ulaa'ika mawaahum jahannamu wala yajiduna canha maxiisa ayuu yihi ilahi subxaanahu watacaala wuxuu naga waramayey shaydaanka iyo sida loo caabuday wuxuu leeyahay ilaahay waxa ay caabudaan oo dhan waa un dhadig weeye dhadig ay caabudaan wy dhadig ayaga fiiri haddaa u fiirsato waxa adduunka la caabudayo dhadig laba macyo dhadigay un leeyihin laata cuza manata fulaniya fulaniya wad adiga dhadig laba waxa ay caabudayaan hadday wadaanoo wadaan waxay caabudaan dhadigay noqonayaan waxay caabudayaan waa dhadig wain yadcuuna ilaa shaydaana mariida wax kala caabudi maayaan shaydaan madaxadigay caabudayaan dhadiga ay isla yihiin waad caabudaysaan cibaadadu uma dhacaysee shaydaankii ayaga amray oo sidaa faray yay u dhacaysaa un ay ayagu waxay isleeyihiin dhadigaanaad caabudaysaan kuwaan waa caabudaysaan waa la weyn tahay isma oga inay shaydaan caabudayaan sida maaragtay qoraxdao kale uu shaydaanku isugu aadiyo markay u sujuudayaan si ay cibaadadu isaga ugu dhacdo ayay isleeyihiin waxaanaad caabudaysaan mana caabudayaan shaydaan ay caabudayaan shaydaan ayay caabudayaan wuxuu yidhi ilaahay lacanahu llah allah lacnaduu yidhi shaydaan shaydaan waa la lacnaday baadiyeynta uu makhluuqa baadiyeeyey iyo cisyaanka uu ilaahay amarkiisa ku caasiyey oo ka horreeyeyba intaaba waa lagu lacnaday waqaala wuxuuna yidhi ilaahay laatakidana min wuxuuna yidhi shaydaan markaa laatakidana waxaan ka dhigan doonaa min cibaadika addoommadaada nasiiban mafruudan qaybaan ka goosan doonaa buu yidhi addoommada aad ayaga dartood aniga aad igu maaragtay cadaabayso ood aniga ayaga dartood aad ii dheerayso jannada iiga saartay waxaa qasaba inaan qayb ka goosto oo aan qayb baadiyeeyo markaasuu cabiray sida uu baadiyeyna wuxuu yidhi wala udilannahum waan baadiyeynoo baadiyeyn ayaga wala umaniyanahum iyo didiilaan gelinayaa wala amurannahum waan amrayaa fala yubatikunna markaasay gooynayaan aadaana alancaami xoolaha dhegahooday jarjarayaan waa sida mushrikuulcarab ay yeelaan ama dad badana hadda muslimiinuba ay yeelaan ay xoolaha dhegahooda jaraan wala amurannahum waan amrayaa waan amrayaa buu yidhi fala yugayiruna marka way bedelayaan khalq allahi khalqa alle bedelayaan waxaan ayadan amraya inay khalqiga alle bedelaan oo suuraddii ilaahay siiyey ayaga ay bedelaan waman yatakidi shaydaana waliyan min duuni illahi faqad khasira khusraanan mubiinan buu yidhi ilaahay ninkii shaydaan ka dhigto weli ilaahay sokadiisa waxa weeye khasaaro cad ayuu khasaaruu yidhi yacidhum uu yididiilan ayaga maarata uu ballanqaadayaa wa yumanihim uu yididiilaynayaa wamaa yacidhum shaydaanu ilaa guruura waxaan guruur iyo kada ahayna shaydaan u yididiilay maayo ayaga u ballanqaadi maayo ulaaika kuwaas maawaahum jahannamu hoyaadkoodu waa jahannamu yidhi ilaahay walaa yajiduuna canhaa maxiisaa meel ay uga fakadaanna heli maayaan jahanamo kuwaa shaydaanka raacay oo caabuday waxa weeye jahanamaa hoyaadkoodu noqonayaa meel ay uga leexdaanna heli maayaan kama leexan karaan waa kuwii ku dhaca weeye un waxaan cabdillahi bni cumar radiallahu canhuma waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga inuu yidhi lacana allahu almutashabihiina min arijaali binnisaa kuwa naagaha isu ekaysiyo ragga ka mid ah ilaahay waa lacnaday waalmutashabihaati min annisaai birijaal kuwa isu ekaysiiya ragga oo haweenka kamidana ilaahay waa lacnaday laabudda ragga iyo haweenku waa inay kala baxaan waa inaysan isu ekaanin ay ninkii naag isu ekaysiiya malcuun weeye naagtii nin isu ekaysiisaana waa malcuunad ayaduna waan ibni cumar rawa lbukhaariyo wacan ibni cumar radiallahu canhuma waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala inuu yidhi lacana allahu alwaasilata naagta xariirisa timaha allaha alla waa lacnaday walmustawsilata iyo midda dalbaysa oo rabta in loo xariiriyo walwaashimata midda duraysa walmustawshimata tan dalbaysa in loo duro muttafaqun caleyh xadiidkaa laysku waafaqay waasila waa maxay waasila waxa weeye waa naagta timaha xariirisa oo tima ku darta ama maryo ku darta timo ama maryo waxay rabtaa ku waa naagta timaha weynaysa weeye oo aalatubada samaysa walmustawsilana hiya alatii tadlubu dalik waa midda doonaysa in timaha loo dheereeyo oo loo badsho doonaysa ama timaha loogu badiyo ama ha loogu badiyo marye walwaashimana waxa weeye hiya alatii tagrizu ibratan wanaxwaha waa midda cirbad iyo wax lamida ku muddo fii daari lkafi calaacasha dusheeda walmicsami amase tagoogta dusheeda meeshaa balbalka la yidhaahdo aw ishafati ama faruurta ku muddo aw kayra dalik min badani lmar'ati ama meel kaleo jirka haweenta ka mid a sida hindida oo kale ay wejiga meelaha uga mudaan ama ay meelaha daamanka kale ay ku sameeyaan xataa yasiila damu uma yuxashu dalika almawdic bilkuxli aw nuurat dhiig markuu meesha ka yimaado ayaa indha kuol ama wax kaloo nuuro la yidhahda la gelinaya geed kaleo midab leh oo bar noqota bar baa meesha looga dhigaya mara dhiiggii gudaha ayay gelaysaa way qabsanaysaa meesha kama fogayso weligeed dambe bartaasu ka dhammaan mayso saasay ugu jiraysaa fayakhdaru marka meesha waa cagaaranaysa ama waa gaduudanaysa midab bay u yeelanaysa midabkaa looga daleeya madow gaduud cadaan wixii jaalla wixii raba ha noqoto fafaahidatu dalika tusama waashima naagta sidaa yeesha magaceeda waxaa la yidhaha sharciga waashimaa la yidhaha tii barta samaysaa la yidhaahdaa oo duraysa walmafcuulatu biha ta lagu sameeyana tusamaa mawshuuma aa la yidhaha magaceeda tii la duray baa la yidhahdaa fa in dalabat ficla dalika biha in sidaa lagu sameeyo ayadu hadday dalbato fahiya mustawshima magaceeda mustawshima la yidhahaa waan abi rayxaanata qaala wuxuu yihi naha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can cashrin rasuulku toban buu raa buu yihi abu rayxaana can ilwashri waalwashmi wanatfi washrigu waa qoridda ilkaha la qoro washmiguna waa bartaan hadda soo maraynay natfiguna waa tifidda in la tifo timaha in la tifo maaragtay oo jirka timaha meelihii ay kasoo baxaan laga tifo ay ragga iyo haweenku intaba waa isticmaalaan ragguna waa tifaa niman gararka tifaa jira oo bere inta qaata bere garka lagu tifaa jira lagu tiftif oo lagu siisiibo haweenkana sidoo kale kuwaa siisiiba iyaguna rawahu abu daawud waa nasaa-iye xadiidkaas washrigu waxa weeye taxdiid lasnaam waa ilkahoo la qoro wey wa tadqiiqu adraafiha iyo inteeda hore oo la yaryareeyo wa tafcaluhu lmar'atu lkabiira ayuu yihi maaragtay ayay dhahan culimadu waxaa samaysan naagta weyn tatashabahu bishaabaad gabdhahay isu ekaysiinaysaa waxaa iska macruufa la yaqaanaa markay ay qofku soo weynaato wax badan oo jirkeeda ka mid a hay-adoodii way iska bedelayaan ilkahoo kale waa waaweynaanayaan jirka laftiisa waa kala daadaadanayaa marka markii ilku waaweynaadaan ayay waxaad isu ekaysiinaysaa gabdhaha yaryar wa tusama alwaashira allatii tafcalu dalika binnisaa naagta hawlaha qabata oo iyadu maaragtay qaadata soofaha oo ku ilkaha qoraysa middaa magaceeda waashira la yidhaahaa wa ama almu'tashiratu mu'tashiraduna fahiy alatii ta'muru man yafcalu biha dalik waa middaa sameey iyadu amarta maaragtay in sidaa lagu sameeyo magaceeda mu'tashira la yidhaha tii dalbaysa weeye can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala la'ana allahu alwaashimaati walmustawshimaat wuxuu yidhi ilaahay waa lacnaday naagaha durdura haweenka iyo kuwa dalba walmutanamisaad iyo kuwa maaragtay tifa timaha tiftifa walmutafallijaad iyo kuwa maaragtay sameeyo maaragtay koraa iyaguna maaragtay tifa xaajibeynka kuwa xaajibeynka tifahay indhaha maaragtay haaliban dadku waxay jecel yihiin in labada meeshaan inay waxoogaa meel yaro banaan inay udhaxaysaan quruxda kamida qaara ilaahay subxaanahu watacaala lixikmatii wuxuu ku abuurayaa uu iskaga dhejinayaa meeshaan waxaanoo dhanaa isqabsanaya halkaa isku dhegaysa taasaa la foolxumaanaysa marka intaa dhexe oo dhanay marka tifaysa taasay usii siibaysaa timaha ku yaalla si ay u yeelata meeshii qurxooneedoo dadka kale ay haysteen ay marka taana mutafallijaa leena lilxusni oo qurux darteed u yeelaysa almuqayiraat ee bedelaya khalqalahi khalqiga alla bedelaya sida alla u abuuray bedelaya sidaa markuu cabdillahi bn mascuud yiri oo yiri ilaahay waa lacnaday fa jaa-atu imra'atu naag baa u timid naag umu yacquub la yidhaahdo ayaa u timid oo qur-aanka taqaana islaan xaafidada oo qur-aanka baratay ayaa timid fa qaalat waxaa tiri inahu balaganii waxaa isoo gaaray annaka adiga ibni mascuudow lacanta inaad lacnaday kayta wa kayta kuwaas naagaha noocaas oo noocaasa inaad lacnaday baa isoo gaartay fa qaala wuxuu yidhi maa lilah alcanu man lacna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam maxaan u lacnadi weero qof rasuulku wa lacnaday rasuulkaa uga dayanayaa buu yidhi qof rasuulku u lacnaday oo waa malcuuno yidhi aniguna maxaan malcuuno u dhihi waaye buu yidhi waman huwa fii kitaab illaah iyo mid kitaabka allaba malcuun ku ah oo kitaabkii allaba uu sidoo kale u lacnaday faqaalad waxay tiri laqad qara'tu waan akriyay maa bayna lawxayn labada garbad inta udhaxaysa kitaabka waa akriyay tiri waa labadaa jaldi waa lawxaynka oo kitaabkan labada gees ka ah qur-aanka dhan waan akriyay ka wada islaan qur-aanka taqaan bay ahayd famaa wajadtu fiihi maa taquul waxaad sheegayso kamaan helini tir ibnu mascuudow waxa aad sheegayso kuma arag nabigoo lacnadaaya qur-aankuna ma sheegin mana ku aragay tir adna waxaad leedaha haddeer nabigiina waa lacnada qur-aankuna waa sheegaad leedahay adna qur-aankii waan akri qaala wuxu yihi ibnu mascuud marka la in kunti qaraatihi haddaad qur-aanka akrisay oy runtaa tahayba laqad wajadtihi waad heshay qur-aanka inaadan akrina ii darane haddaa marba akrisa waad heshay ama qaraati soomaad akrin wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu ma akrisun taas qaalat bala waa akriyay tir middaas waa akriyay tir laakiin haddee macnaha uu fahmaayo mayadaa fahmaysa ya cumuumka iyo waxa uu isagu fahmaayo tanziilka lama joogin ayadu mogta marka waxay tiri aayadda waa akri qaala wuxu ui fa inahu qad nahaa canhu nabigaa nahiyey mar hadduu nabigu nahiyeyna waxa weeye waa in laga tagaayo waa lacnad baa ku xasilaysa marka mar haddii nabigii nahiyey waa dhamaatay ay weliba markaas waa la sii dooday oo waxay tiri ibnu mascuud ow naagtaadaba waa samaysaa way tiri saas waa naagaha aad wax ka sheegayso taaduba waa ku jirtaa markaasuu yiri soo fiiri hadday ku jirto u taga soo arag uu horta bal inay waxaan aan sheegayo hadda waashimad iyo waasilada iyo kuwaan inay ka mid tahay mutanamisadani inta tagta gurigii soo firisay ay soo laabatay tiri waa soo waayey wixii aan ku sheegay hadday sidaad sheegayso yeeli lahayd maba nala joogteen u ay sidaad sheegayso hadday yeeli lahayd maba nala joogteen ay saasaa laysaga baahan yahay inaan naagaha iyo ilmaha lagu xambaaro sharciga raggii ku xambaari lahay waa adinka un wey adinku haddaadna ku xambaaraya ku xambaaray cid ku xambaaraysa male nin bay gurigiisa joogtaa midda afcaashaas sharci ka baxa samaynaysa waxau ka samaynaya iyo waxuu ka qabanayo midna ma jirto ay ya yaa goormaa sharciga lagu dhaqmaya haddaadan adiga gurigaaga ka hirgelin sharcigu maasaa iska imaanaya sharciga adinkaa laydin dareeya faatixa laguma keenin sharciga faatixa hala maro sharciga laguma keenin ee rijaala u dhimatay haween badanaa la marsiiyey yaa ilmaha lagu barbaarshay waxa aad soo gaarteen wax badanaa loo soo maray ee faatixa mar ayo laguma helin wuxuu yidhi macna almutafallija marka mutafallija maxay tahay qaala alimaam nawowi raximah llahu hayruhu wuxuu yihi imaam nawowi hayrkii almutafalijaat alwaarida fi lxadiid jamcu mutafalijatin wey waa mutafalijaadka xadiid kusoo aroro waa jamcu mutafalija waay alati tafcalu lfalja waa midda faljiga samaysu yiri fii asnaaniha ilkeeda ku samaysa wlfalju ayuu yihi faljiguna furjatun bayna hanaaya warubaciyaat waa dalool u dhexeeya dhoolaha iyo faayaha dhexdooda intoo kale ayay dalool u samaynaya fanaxyo waay fanaxyo waa dhowr fanaxood ay u samayn laba fanaxood ama saddex ay u samaynaysaa fanaxyo ayay u yeelaysaa waa fanaxyaysan u dhalan markeedii hore ilaahay uusanba horey u siinin midii ilaahay siiye inay iskala mid dhegtay rabta bian tabruda maa bayna asnaaniha asanaaya warubaaciyaad waxay qoraysaa buu yidhi ilkaha maaragtay dhoolaha iyo faayahay qoraysaa dhexdooda way qoraysaa baalka mibrad la yarahay ku qoraysa soofaha soofa inta qaadato ay ku qoraysa wa tafcalu dalika alcajuuz waman qaarabaha fi sini buu yidhi waxaa sidaa yeeshu yidhi habraha waaweyn iyo kuwa maaragtay da'da ugu dhow ayaga tadaahuran bisikari sini ayagoo isu muujina inay yaryar yihiin da'doodu yar tahay da'doodu inay yartahay isu muujinayaan mana da' yara wa xusni alasnaan iyo ilka qurux inay isu tusiyaan dadka lianna hadihi lfurjata latiifata bayna alasnaan takunu lishaabaad inamaha qaaliban le gabdhaha yaryar oo da'doodu yar tahayaa fanaxyadaas iskale iyo ilka dhuudhuubnaantaas ayaduna ayaga iskala mid dhigaysaa fa tubrad lkabiiratu asnaanaha bilmibrad ilkeeday bahasha ku qoraysaa buu yidhi litasiri wuxuu yidhi litasira latiifatan xasanat almandir si ay u noqoto naag rashiiqaah oo qurxoon si ay u noqoto isaa u yeelaysaa fatuhimu alaakhariina dadka kale waxay u moodsiinaysaa annaha shaabata inay dhalinyaro tahay wa hada saniicu yuqaalu lahu aydan waa la alwashruna waa la yidhaha buu marka washri iyo faljigu waa isku hal annamisa ayadu waa maxay kama fi nihaaya hiy alatii tantifu shacra min wajhiha waa midda timaha ka maaragtay ka kasii siibta wejigeeda weeye walmutanamisa hiy alatii ta'muru man yafcalu dalika biha in lagu sameeyo midda amartaa la yidhaha iyadana waqaala ibnu xajar casqalaan wuri wannimaasu isaalatu shacri lwajhi bilminqaash waa timaha wejiga oo lagu sii siibo oo lagu zuuliyo minqaash geedka la yidhaha minqaashka waxa weeye waa baashan yartaha oo qabatada yartaha oo biraha oo qaaliban odayaasha yidhaaha xaad gorgoraan qabaa maaragtay geed yaroo ugu dhegan rumaga iyo ugu dhegan baashaa yartaa maaragtay oo timaha ku laabanaya indhaha isaga sii siibaan timahaas indhaha uga laabanaya tima indhaha ku laabanaya jiro ku galoolmaya markaasay cuncunayan xanuujinayan timahaasay u haystaanay kusii siibaan geedaasoo kale ay haweenku samaysanayaan ayaduna waa ku tifaysaa wejiga maarata timihii uga soo baxay oo isku dhegay yaa ku tifaysa minqaash baashaasaa la yidhahdaa wa yusamaa min min mas ayaa la yidhaha bui lidalik wa fasira abu daud abu daawuudna waa fasiray naamisada wuxuu yihi annaamisaya alati tanqushu lxaajiba xataa turiqahu waa midda maaragtay naqashka sii siibta xaajibeenka siibtaa ilaa ay yarayso oy wax yar ay ka dhigto haaliban haweenku maaragtay way nacab yihiin xaajibeenka waaweyn doo timaha badan waa nacab yihiin ma jecla waxay jecel yihiin timaha yar ay iska jecel yihiin waxay kaloo jecel yihiin indhaha meesha ay ku fadhiyaan weynna waa jecel yihiin indhaha meel weyn ku fadhiya waa iyadana waa jecel yihiin way istixsaansadaan marka indhihii haddii xaajibeenku waaweynaadaan ay bataan indhihii baa yaryaraanaya mugta markaasay qoraysaa aayaray qoraysaa marka way xariiqaysaa aayaray si kuwaan kasiisiiba kasiiba dhamaynaysaa liid yaray ka dhigaysaa laba liidoo yaryar indhihii baa marka soo baxay indhuhu inay soo baxaan ay awal barabti waa kuwa ay hadda shabaabka ay ay qalbiga uga qaadayso wey ya marka indhihii baa yaryaraynaysaa buyi bahaladii xaajibeenkii ay tifaysa waa yaryaraynaysaa acmaashan ayadaa oo quruxda loola jeedo marka xukunkeedu waa maxay acmaashanaa la sameeyaa xukunkeedu muxuu yahay faqad qaala alimaamu dabariy raximah llah wuxuu yihi laa yajuuzu lilmar'ati tagayiru shayin min khilqatiha buu yiri naag uma banaan uu yihi wax abuuristeedii kamida inay bedasho allatii khalaqaha allahu calayha biziyaadatin aw naqsin abuuristuu ilaahay ku abuuray inay ziyaado iyo nuskaan mid ku bedashaa uma banaan uu yihi iltimaas alxusni iyadoo doonaysa qurux laa lizawj walaa ligayrihi nin ay isu qurxina ama nin aysa isu qurxinaynba ma samayn kartuu yidhi sideedaba looma ogolo liman yakunu maqruunata alxaajibayn haweenkii marka sheeg sheegaya ibnu jariir afcaasha kuwa sameeya kuwa xaajibeynkoodu isku xariirsan yihiin ma samayn kartuu yidhi naagaha labadan suniye isaga darmeen saa ma yeeli karaanuu yidhi fatuziilu maa baynahumaa inta udhaxaysa labada xaajibaynay zuulinaysaa tuhimu lbalada aw cagsahu ayadoo maaragtay beled wahmi gelinaysa beledka waxaa la yidhaha labadan meeloodoo banaana la yidhaha labadan meeloodoo banaan ayaa la yidhaha beled intaas banaana la yidhaha oo labada suniye udhaxayso sanka ku aadan magacooda beled ayaa la yidhaha carabiga marka beled bay doonaysaa mogta suniyadooda iskuma dhegana quruxdaasay rabtaa iyadu mogta quruxdii bay marka u halgamaysa ma yeeli kartuu yiri fatuziilu maa baynahuma tuhim lbaled oo cagsahu waman takunu laha sinun zaa'idow naagti ilig dheeraada leh ilig dheeraada oo ilkaha ka dheeraada midii leh ya fa taqlacuha oo iyaduna siibaysa ow dawila ama ilig dheer ilig sidiisa ilkaha ka dheeray qabtaa ziyaado ma ahee isagaa sidiisa u dheer fa taqda way goonaysaa minha iligtaas ow lixya ama garay leedahay buu yiri naagti ow shaarib ama shaaribayba leedahay ow canfaqa ama canfaqay leedahay canfaqa waxaa la timaa meeshaan ka soo baxa meeshaa faruurta hoosteeda timaa kasoo baxa canfaqa leedahay fatuziiluha waxay ku zuulinaysaa binatfi siisiib waman yakunu shacruha qasiiran mid timaheedu ay gaaban yihiin aw xaqiiran amay liitaan fatudawilhu way dheeraynaysaa iyadana baaruurkay ku darsanaysa oo taqsiruhu bishacrin gayriha ama timo kaley ku tallaalaysaa waa baaruurkadii nafteeda weeye fa kullu dalik intaasoo dhan dakala fi nahyi nahyiga waa galay buy nahyigaa waa gelaya wahwa min tagyiri khalqi illahi tacaala waa ilaahay khalqigiisa oo la bedelayna noqonaysaa buu qaala wuxuu yidhi marka ibnu jariir wayustathnaa min dalik waxaa intaa laga soo reebaa buu yidhi oo aan nahyiga gelaynin ma yaxsulu bihi dararu waaladyatu wax dhibaato ay ku xasilayso ayaga waa laga soo reebaa buu yidhi kaman yakunu laha sinun zaa'ida waa sida nin le ilig ziyaado ah qof le ilig ziyaad ilig zaa'idaah oo dheer ow dawila ama ilig dheer sidiisa u dheer zaa'idada ama dawilada oo tuciiquhaa u diidaysa fil akli cunitaanka labadaa iligaa matala midaa dheer kuu saamixi maayo ilig dheer haddaad qabso wax kuma goosan kartid mogta ilku inay siman yihiina wax lagu goostaa mogta hadday kala dheer yihiin wax laguma goyn karo waa ku dhibayaan gowsu hadday kala dheeraadaan waxba laguma calalin kara carabkaad iska cunaysa ya waa dhibaato mogta dararaa ku xasilaya qofka dhibaata ugu xasilaysa qofka noocaasoo kalea waa laga soo reebaa buu yidhi xukunkan isagaa oo nahyiga macnaha waa loo ogol yahay macnaha hadduu ilig dheer leeyahay inta dheer oo ilkaha oo kala simaayo inuu iska qoro waa loo ogol yahay isoo kale ya ama inuu inta iska siibo tu kale oo artificiala iska gashado boyskeeda geliyana ayana waa loo ogol yahay marka wixii darar ah oo darar cad ah isaga waa laga reebayabu oo xaggee ka daliishanaya shareicada maaragtay mabaadi'deeda caamka oo daliishanaya addararu yuzaal waa qaacido wey caama addararu yuzaal wixii dhibaataa waa la zuuliyaa ahe inahu laa darara walaa diraara islaamka dhib ma jiro mogtahay qof muslima oo dhibtoonaysa la dhihi maayo iska dhibtoo adiga ilaahaa sida kugu abuuray la dhihi maayo qofka muslimka iska dhibtoo dhibkaa ilaahay kugu abuuray lama dhahayo ya waxa loo ogolyaha loo saamaxayaa inuu maaragtay iska maaragtay inuu maaragtay iska siibo ilgaas ama iska gooyo waa loo ogol yahay kan waxaa soo naqliyey sheekh nasir diin alalbani fi silsilati axaadiis saxiixa kusoo naqliyey mujaladka lixaad waana ka raali noqday weliba oo maxba ma tacqiibin sheekh alalbani hadalkan uu ka soo naqliy ibnu jariir waxaa muuqata hadalka ku raali noqday inuu yahay maadaama uusan waxba tacqiibin oo waxba daba dhigin waxaa meeshan marka waxaanoo kale waxaa ka mid a waxa baaruukada leer ka mid a waa tima sinaaciya oo midabale kala duwan oo timaha haweenta lagu xirayo si loo muujiyo inay tima dheer tahay timaha dheera ilaa quruxa ah wa kadiiran fa hadihi sinaaca muxarama ijmaacan sinaacadan waa lagu ijmaacay inay xaaraam tahay baaruukadu waa xaaraam sideedaba haweentu timihii ilaahay u abuura timahana inay ku dartaa waa xaaraam waa ijmaac min ahlicilm dadka ahlucilmiga oo qowlkooda la ictimaado ya ijmaac wey in haweentu aysan timaheeda tima ku dari karin arrintaa gabdhaha muslimaadka inay iska ilaalishaana la rabaa laakiin waxaa dhacday masalan mas'ala haweentii gar weyna yeelatay waa la nacay la guursamaa naag gar lana nama rabin ya naagtii gara yeelatay lama rabin ama haddii kale waxa weeye waxay yeelanaysaa maaragtay wax uu lagu nacayo shaarib weyn oo kale leeda shaaribkii laguma rabo haweentii kayf tacmal masaladaas culimadu waa isku khilaafeen sida hadda muuqata ibnu jariir dabari waa ujeedeen xataa garka waa gelin gar iyo canfaqo iyo shaarib kulli meesha waa wada gelshay keliya wuxuu soo reebay ibnu jariir wixii dhibaata ugu sugnayd ayada oo ay cuntada la cuni weyday hadda iligii dheeraayoo kale iligii dheeraadka ahaa ama iligii dheeraayoo kale ayuu ka soo reebay marka haddaan shareicada taysiirkeeda u laabano taysiiraadka shareicada haddaan u laabano waxaa noo muuqanaysa haweentu dararka ka soo gaaraya ilig dheer oy badarka la cuni weydo iyo dararka ka soo gaaraya inay nin weydo waa laba dararoo waaweyn wey wax iskhilaafsanna maaha dararka xaggiisa way sagahal ya oo la yidhaha nin walba yidha naagar lama raba iga wad balaayadan haadihi darar xaqiiqa waa darar wey lidalik ayaa shaaficiyadu waxay leeyihiin haweenta haddii uu gar ka soo baxo oo shaarib uu ka soo baxo ama canfaqo dheer ay ka soo baxdo shaaficiyadu waxay leeyihiin way iska tifi kartaa wayna xiyiri kartaa ay leeyihin waa iska xiyiri kartaa leanno ayada wuxuu wuxuu ku yahay warfi xaqiha musla uu ku yahay bikhilaafi rajul ragga khilaafkiisa ila ragga waa loo suneeya mugta garka daysta shaaribka gaabiya ayaga waa garka iyo shaaribka waa khilqadooday ka mid tahay haweenka laakiin waxa weeye iligtii ziyaadada ahayd oo kale wey oo nolosha ku dhibaysay oo ku dhibaataynaysa ay ku dhibtoonaysay marka ibnu jariir waxa uu soo istisnooday markaan fiirino oo adiyada darteed u istisnooday dararka awgiis midkaan waa la mid labadaan isku hal waayo dararka waa isaga hal haweentii marka waxa weeye gar leh inay iska xirtaa waa u banaanta garka ya garkaas inay iska xirto waa u banaanta weligaa gar lahaa oo nimanku ha ku diideen maaha in la yira haddayba ku helayso inay dhaqanto ay reer ku dhaqanayso iska xiiraa laleeyahay walba garka adiga laguma sunnayna balaaye waxaa ka mid a maaragtay xagga maaragtay diibka iyo timaha qurxintooda marka aan galno waxaan hadda ka gudubnay qaybtii tashawahaadka waxa la yidhaha waxaa hadda tashawahaadka waxyaabaha casriga waxaa ka mid a oo la yaqaano dadkiioo hadda maaragtay ama ismadoobeynaya ama iscadaynaya ama sankiioo masalan weynaayo yaraysanayaan san dhuuban ay samaysanayaan ama raggiioo maaragtay haween u guuraaya haween rag haween rag uma guuri karaan ayagu yahay raggiyaasa haween u guuraaya oo haweennimada jeclaaday in yadcuuna min duunihi ilaa inaatantiiya gelay mogta meeshiiyo dabada ku haysa meeshii xumeed shaydaankii awalba u zinay inay naaga caabudaan haddana raggii qaarka wuxuu zinay naaga noqda naaga noqda naagnimo doortay moogtahay qawaamadii iyo rujuuladii dhammeed waa ka tegey yah iyo wixii ilaahay u doortay naagta in asaga loo sameeyey waa ilooba ayadii dhammeed asaga wuxuu aniga naagta halayga soo baxsho aniga maaragta halayga dhiga naagu yir marka ya shaydaana u sinay marka waxaan gelaynaa masalata diib iyo masalada timaha qurxintooda diibka markaan galno xaggiisa nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi laa arkabu lurjuwana walaa albasu lmucasfara walaa albasu lqamiisa almukafafa bilxariir ma labisanayo ma korayo yiri geedka wiifowga la yidhaha mucasfarkana ma labisanayo qamiis xariir lagu maaragtay tolayna ma rabo waqaala uu yihi alaa wadiibu rijaali riixun laa lawna lah waray ogaada qaacido caamo nabiguna siinaya dadow waxaad ogaatiin rag waxa uu isku qurxiyaa sidiisaba oo diib la yidhaahaa waa wax carfoon oo aan midab lahayn caraf weeye aan midab lahayn wa diibu nisaai naagaha diibkooduna lawnun laa riixa lah waa midab aan caraf lahayn weeye ay waa qaacido caama mustasnayaaday laakiin leedahay yar yar waana arki doonaa rawaaha abu daauud baa wariyey qaala abu daauud wuxuu yidhi bacda an awrada hada alxadiid markuu xadiidkan soo arooriyey kabacdi wuxuu yidhi qaala saciid bni abi caruba wuxuu yidhi uraahu qaala waxaan u malaynaya inuu yidhi inamaa xamaluu qawlahu fii diibi nisa calaa anaha idaa kharajat waxaan waxuu yidhi waxay ku xambaareen hadalka uu yidhi diibu nisa lownun laa riixa leh eragaas ah waxay culimmadu ku xambaareen uu yidhi calaa anaha idaa kharajat hadday baxdo inay tahay haweenta hadday baxaysa inay tahay marka loo diidayo diibka carfoon haweenta waa marka ay gurigeeda ka baxayso laakiin faama idaa kaanat cinda zawjiha hadday ninkeeda agtiisa joogto fal tudayib bimaa shaacat waxay doonto ha isku qurxiso wax alla waxay rabto ya wadaadkeeda markay ag joogto waxay rabto ha isku qurxiso barafuunka ha iska buxiso ha isxatariso wahaakada waa la ogolaya carafta laakiin hadday iridda ka bixi tagto falahaa diibun laa riixa lah bal lahu lown diibka lown kale muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa dhakuushi wuxuu noqonayaa huruudi wuxuu noqonayaa zacfaraankii wuxuu noqonayaa cilaankii wuxuu noqonayaa katamkii wixii midabada lahaay oo dhan oo dhan ba u noqonaya marka oo gelaya marka raggana mustafn uu leeyahayo waxa weeye diib oo midab leh isagana oo loo ogol yahaa jira waa arki doonaa isagana diibka midab kale kan looga ogol yahay ragga waa arki doonaa iyo meesha loogu ogol yahay booska loogu ogol yahay iyo bahalka loo ogol yahay wada arkayna haddii alla walmar'atu haweenta idaa kharajat min beytiha hadday gurigeeda ka baxdo fa inahu yaxrumu calayha alisticdaaru inay iscarfisa waa xaaraam haweentu markay guriga ka baxayso faqad qaala sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi ayuma imra'atin istacdarat haween kasta oo iscatarisa oo fa marad soo marta calaa qowmin dad soo dul marta liyajiduu riixahaa si ay carabteeda u helaan liyajiduu riixaha maxaa waaye ma markay halkaan maraysa niyada ay niyeysata miya maya waxaa laga wadaa guriga marka kasoo baxaysa maxay ula marsataa maxay u marsataa taa maxay soo xatarisa limaadaas istacdarad hala isweydiiyo ya in la carabsada isu xatarisa shiirkeeda inaan shiir lagu araga isu carfisino wax kale maaha waxay isu carfisa inaan shiir iyo laga dareemin ay carabto oo dadku ay carabteeda dareemaan wax kale maaha saasay usoo baxday haweenta sidaa usoo baxdaa fahiya zaaniyatun waa zaaniyad wey zaaniyad wey wa kullu caynin zaaniya il kasta oo fiirisa naagtaasna waa zaani kale ay ay yaa labadii dembi ba ayadaa keentay marka kow in la fiirsho waa dembi ayadaa sabab u ah zan zinadana ayadaa u horseeda dadkaas leano haddaan ayada carabteeda la carfi lahayn ma la raaci lahaa waa maya ma la fiirin lahaa waa maya ya waa la arkay ay waa zaaniyad marka saasuu nabigu leeyahay zaaniyada rawahu nasaa-iyu nasaa-i baa wariyey marka gabadha muslimadda ah waa inay iska ilaalisaa wax noocaas oo kalaa oysan iyadoo carfaysa gurigeeda ka bixin haddii kale mara xataa carfaysa aysan qaadanin maradaa ay isku catarisa waxaa la rabaa inay guriga ku dhaarto mid aan catar lahayn waa inay qaadato markaa bahayso hadday mara catar le isku qaadato fahiya zaaniyatun waa zaaniyad wey ay dembigan waa uxasil istidraag waa mas'alaan soo dhaafaa jira oo istidraag yar aan u rabay mar dambe ay ugu soo dhacday waa timaha xariirintooda oon hadda soo marnay baaruukada waxa hadda soo marnay baaruukada inay tahay xaaraam soo maha waxa baaruukada la mida maryo haddii la gelshana waa la mid mas'aladaasaan soo dhaafay maryo haddii la gelsho oo marya lagu cubo waa kuwii sidii kuwii la dhihi jiray maarata aalatubada idinku hadde in yar in badan idinka wada yaryarti sooma gaarin aalatubaan u malaynaya waa laga baxay aad timaadeen dadka waaweyn laakiin waa garanayaan aalatubaa jiri jirta xataa waxaa jiri jiray bakeeri kuwa gashadaa jiri jirta bahal weyn oo kaafiri ah kuwa gashadaa jira ya waxaas waa timaha hala weynayo waa tima badan tahay halagu yidhaaho waa un ujeedada kuwa il yaray ka buuxin jireen meesha il yaro kuwaa ka buuxin jiray ya anoo yar waxaan garanaya isku ligta fasalka shanaada gabdhuhu ku daateen waxaas markaasi kuwa gabdhaha naga hormaraya mogta fasalka horteeda fariisanaya wixiiyaa madaxa ugu jira sabuuradda intano iska kaana aadiyaan macalinka lena war macalin waxaan waa kaarki weynaa nagood markaasaa la agaabaya banaanka da la geeyaa aalatubadii laga furfuraa oo laga daadshaa wixii dhama hadhow fasalka la keena ayagoo madaxoodu yarya ya marka imtixaan dad soo maray ahayd hadda hadda lamabaan ka wagahawa gabdho waa ka hadda waa ka ilbaxaan inay aalatuba qaataan laakiin maryuhu waa jireen way ku badi jireen arrinta ayadaa maaha walidat alxasri maaha weligeedii soo jirtay facan saciid bn almusayab ana mucaawiyata qaala data yawmi mucaawiyata bn abi sufyaana maalin yimid madiina beledkii rasuulkuu yimid isagoo xagga iyo shaam ka yimid wuxuu yihi marka dadkii reer madiino marka u khudbaynaya masjidka nabiga kula hadlaya wuxuu yihi inakum qad qad axdatum ziya suu'in labis xun oo soo darisiiseenaa jiro yihi dadyo dadkiinan reer madiina labis xun ood keenteen yaa jira wa ina nabiy allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga alla nahaa waa dacanu zuure beenta waa diiday zayi xun oo beena aad keenteen nabiga allana waa diiday beenta qaala qataada wuxuu yani wuxuu ka wadaa wuxuu yihi qaala wuxuu yihi marka waja'a rajul nin baa wuxuu ka bicasan calaa ra'sihi khirqa nin xuraasti kamida ciidamadii mucaawiya ilaalinayay yaa wuxuu keenay ul madaxeeda ay ku jirto maro ulsaa madaxeeda mara u suran tahay ayuu keenay maradu malaha waa mid uu naaga iyo hawlahood ku saabsan kuwii maryihii ay darka ay madaxa gelinayeen qaala mucaawiya wuxuu yidhi alaa wahada zuuru midka ninkaanu taagayo wayuu yidhi zuurka aan sheegayo beenta aan sheegayo waa maradan u yidhi ninkan uu taagayo soo ma aragtiin qaala qataada wuxuu yidhi yacni wuxuu ka wadaa maa yuksiru bihi nisaau ashcaarahuna min alkhiraqi waxa naaguhu ay ku badinayaan timahooda oo maryaha ah ayuu ka wada ay marka timaha ilaahay uu u abuuray gabadha muslimka waa inay ku kaadsoontaa ay waa inaysan wax ku darin timahaas ayaga ah ay baaruuka isku darin maryo waa inaysan ku darin kulluhaa waa xaraam ay xaraam weeye waa tagyiir likhalqi illaahi ayaga dhan waa khalqiga ilaahay oo wax lagu daro weeye oo la bedelay weeye akrajahu muslim wa siyaaqu lah muslim baa xadiidka soo saaray iyo culimo kala badan laakiin siyaaqan asagaa iskale wa ama waxaa jira marka qaab kaloo asna wax yar oo asagaa wax yar shabahaa jira oo qofku isdhihi karo ama u asna yahay baarukadii la mid yahay waxa weeye gabdhaha waxay sameeyaan maryo qurqurxoonoo adigu la qurxoonoo birbirqaaya ay timaha ku dabaan timahay ku dabaan maogta xariir iyo wax uun lamid ay timaha ku dabaan khuyuuda noocaas oo kale waa masmuux w waa la ogolyahay wasli maaha kuwaas oo kale khuyuudaas waa la ogolyahay ay timaha ay ku dabaayaan waa la ogolyahay maxaa yeelay waslina maaha ujeedadii wasligana lagama leh waxaa laga leeyahay keliya in timaha lagu daba oo la arko quruxdooda oo loo jeedo bis danta laga leeya waa intaa hadda yaase ujeedi kara weeye waa ninkay u banaanayd u nin kalaase looma ogola allahuma inaysan qaan gaarin ma garanayo inta loogu dabo laleeyahay toddoba jir iyo lix jir ayadoo meelaha iska joog joog laleeyahay maahe haddee axkaamti kalaa ku daroorsanaysa haddii ay weynaato timihii marka madoobayskooda aan gelayna cilaankii ama wax kale wixi rabaa lagu madoobeeyey haweenta muslimadda ah waxaa waajib ku ah inay ziinata ahlilislaam isku qurxiso horta dadka islaamka waxay isku qurxiyaan waa inay isku qurxisaa ay oo maadadii ayada ahayd oo muslimiintu isku qurxin jirtay iyo meelihii ay iskula qurxin jireen waa inay ku ekaysataa cinwaanka muxaadaradeedana wuxuu ahaa cawdatun ilaa madhabi salaf xataa fi acmaali tajmiil waxaa la rabaa maaha inaan salafiga ka noqono caqiidada kaliya inaan ka noqono maaha iyo salaada oo aan adduunyada kalena saan rabno aan u qasanno maaha maya waa cawda kaamilaana laka rabaa ilaa madhabi salaf aa layska rabaa oo ummadda dhan la wada noqdaa la rabaa waa inaan u laabanaa cilaankii katamkii huruuddii zaxfaraankii cusfurkii wixii laga soo gaaray nabiga yaga iyo saaxiibadii waa inay gabdhaha muslimiinta u laabtaan isku qurxinta meelihii loogu talagalay oo ayaga ahaana ay mariyaana la rabaa meel kale oo faajiraadka ay ka keeneen lama rabo waxaa ka mid ah marka axaadiista ku soo aroortay timaha madoobayntooda axaadiistii ku soo aroortay markaan lee ku soo aroortay uma jeedo kuwii banaynayay kama wadeen majaalkaasba wixii ku soo arooraan u jeeda waxaa ka mid a xadiidkii uu wariye maaragtay muslim iyo abu daud iyo nasaa-i ibni maaja iyo axmed ay wariyeen lafdigana imaam axmed baa iska lahaa hadda aan keeni doono ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam lam yakun shaaba ilaa yasiiran rasuulka alluu yidhi anas ibni malik ma uusan ciroobin oo ciro ma gelin ilaa wax yar mooye wax yar baa ciran ka gashuy rasuulka walaakina ababakrin wa cumara bacdahu khadibaa bilxinaai waalkatab abubakar iyo cumar laakiin nabiga dibadii waxay ku cilaansadeen uu yidhi xinaa iyo kitab katam geedka leera cilaanka iyo geed katam leera ayay marsadeen macnaha waxa weeye way ciroobeen ayaga heer ay gaaraan inay bedelaan ciradoodii oy cilaan iyo katam ku bedelaan ayay ciroobeen abubakar iyo cumar nabiga dibadii laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wain wasala alcumra almacruuf isagoo lixdan iyo saddex sano nabigu gaaray haddana timihiisa ciradhaha ma ciroobin bal anas wuxuu yidhi labaatan ciro kama badnayn u yidhi nabiga garkiisa iyo madaxiisu labaatan ciro bis maa maa laaqaahu min alhumuum wixii uu la kulma nabiga oo murugaha ayada jirta marka ciradu waa iska imtixaanaadka jiray ka mid tahay ee kuma xirna qofka murug badan iyo hebele iyo dad badan waxa laga in yidhahaan qofka murugta badana ciradu ku badan tahay ma jirto waxaas wax jira maaha nabiga wax ka murug badan ma jirin haddana labaatan ciro ay ahaayeen waa la koobay labaatan ciro garkiisa iyo madaxiisaba marka heer ay bedel u baahdaan maba gaarin ba nabiga calayhi salaatu wasalaam labaatan ciro maxaa laga bedelaya waxba la bedeli maayo laakiin abubakar iyo cumar waa ciroobaan markaasay bedeleen timihii oo cilaan iyo katam ku bedeleen qaala wuxu uhi wajaءa abu bakrin biabihi abi quxaafa ila rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam yowma fatxi maka maalintii maka la furtay ayaa abubakar aabihiis ayuu soo qaaday isagoo xambaarsan yaxmiluhu isagoo sida ayuu soo qaaday aabihii ilaa maka ayuu ku haray mogta oda waayeelana waatuu ahaa ilaa uu nabiga hortiisa soo dhigay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam liabi bakrin rasuulka abubakr markaa wuxuu ku yidhi law aqrarta shaykha odaga haddaad iska day lahayd la ataynaahu makrubatan liabi bakrin warkaa u yidhi annagaa u tegi lahayn u yidhi haddaa odaga iska day lahayd gurigiisa iska joog annagaa u tegi lahayn hadalkaa wuxuu u yidhi karaamayn uu abubakar karaamaynayo ayuu hadalkaa nabigu u yidhi fa aslama abu quxaafa waa islaamay cusmaan odagii ahaa wuu islaamay walixyatuhu wara'suhu xaal garkiisa iyo madaxiisuba ka saqaamati saqaama geedka la yidhaaho kale ay yihiin bayaadan caddaan waa geed baadiyaha ka baxo ubax cadcad le wey geedkaas oo kale madaxiisa iyo garkiisaba ahaayeen mustabshac buu ahaa macnaha caddaan isaga dhamay oo mustabshaca ayuu ahaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi gayiruuhumaa bedela timaha garka iyo madaxa bedela cirada wajanibuuhu sawaada madowgase ka fogeey madowga ka fogeey fahada alxadiidu yufiidu annahu laa yajuuzu limuslimin wuxuu faa'iideynaya xadiidkan inuusan qof muslima u banaanayn sawaan kaana rajulan aw imra'atan nin iyo naag kuu raba ha noqdo an yusawida shacrahu timihiisa inuu madoobeeyo tagyiiran lishaybi bedelis uu cirada bedelayo ow taxsiinan ama qurxin ya haddeer timaha waxaa loo madoobeeyaa laba qaab sooma qaar waa ka ciroobeen qaarna timahooda xoogaa shakligaa la foolxun markaasay madoobeeyaan iyaguna dhalinyaro badan hadda madoobaysanaysaa jirta timaha ayagoo dhan madow ka wada dhigana taxsiinay u jeedaan mogta qurxinay ka wadaan odayaashuna waxay u madoobeynayaan ciradaasi iskala dirirayaano shabaabnimay rabaan walaa tata kitaabkiisa alxalaal walxaraam layidhaha iyo kutubo badan oo ka hadla ikhwaan muslimiinna waxaad moodaaba inaa isaga ka qaad qaateen ninkaa istidlaalkiisa ku kadsoomin biathari zuhriya calaa jawaazi wuxuu u daliishaday in timaha madoobaysigooda uu banaan yahay asarka zuhriya u daliishaday oo dhahayay kunaa nakhdibu bisawaad annaga waxaan marsan jirnay timaha madow oo ku cilaami jirnay idaa kaana alwajhu jadiidan markii wejigu cusbaayoon dhallin yarayn falamaa nabada markii uu guray alwajhu wejiga oo biyihiisu gurmaan oo kollay canyuub canyuub iyo wax galeen wal asnaan ilkihiina ay tageen ayaguna taragnaahu madoobaynta waa iska dhaafnay saasaa zuhri laga sheegay riwaaya ibn abi caasim fi kitaab alkhidaab ku wariyey kama qaala fi lfatx sida daahirkaa meeshan ka muuqata oo daahirka falaa dalaalata fiihi lima dahaba almadkuuru wagayruh min caqlaaniyati casrina culimmada nimanka caqlaaniyada leera maanta jooga oo qardaawgan iyo wa amhaaluhu ghazaligii dhintay iyo ay kamid yihiin istidlaalaadkoodaas wax ugu sugan oo daliila lama arko maxaa yeelay zuhri ninka la yidhaahdo waxiisa kale oo dhan haddaan iska dayno zuhri saxaabina maaha nabigiina maaha ay falaa xujata fi kalaamihi wax xujaa oo kalaamkii ku sugan lamaba arkaba ay xujada maba hab waxa weeye atharun maqduucun laa mustanida lahu fi sharci ma ka hor imaan karaa sharciga ya sunadii nabiga wajanibuhu sawaada nabiga amarkiisi ma ka hor imaan karaa waa maya athar zuhri laa yaxtaju bihi marka wax ka jira lama arko istidlaalkoodaas marka ay bal xadiidkaas wuxuu xujo ku yahay zuhri iyo kayrkiisba xadiidkaa xujo ku ah ay zuhri iyo kayrkiisba xadiidkan xujo ku yahay waa inay ku camal falaan ay qof xujo ku helayana lama arko oo ficilkiisa ama qowlkiisa la xujaysan karo bacda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ma jiro qof la xujaysanayo qowlkiisa ay bal waxaaba jira laba xadiis oo xoojinaysaa jira oo midna saxiix yahay midna daciif yahay kii daciifka ah waan iska daayay kan saxiixan kasoo qaatay waxaa kamid ah can ibni cabbaas radiallahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi yakunu qawmun yakdibuuna fi aakhiri zamani bisawaad waxaa jiri doona qoom aakhiru zamaanka ku cilaansanaya oo marsanaya madow marsanayaa jira kaxawaasil alxima xamaami qoolleyda gulgulaheedoo kale ayagoo ah qoolleyda meelaha ka madmadow oo kale dhuunta oo kale midabkaas ayagoo le ay madmadoobaysanayaan laa yuriixuuna raaixata aljannati ma carfinayaanu jannada carafteeda naagaha ciddiyaha madoobaystay waa gelayaan xadiidkan islaamaha ciddiyaha madoobaystay oo madaxa madoobaystay iyo nimanka madoobaystay kulligood meeshaanay wada gelayaan ay kulligood qoomkaa la sheegayo weeye oo aakhiri zamaanka imaanayay oo madowga marsanayay wey madow bay marsanayaan ayuu leeyahy nabigu sala allau alay slam laa yuriixuuna raa'ixata aljannati ay wax ay leedahay oo ictibaarana lama arko warka ay haweenka qaar ku hadlaan ay yidhaahaan cilaan aan daawo ku darnayn la waayo markaasuu iska madoobaaday maya ma jirto beentiin waaye cilaanka waa gaduudan lahaa ciddiyuhu waa gaduuda lahaayeen adinkaa madoobaystay adinka ayaa ciddiyaha madoobaystay gabar muslimana lalaba aqoon oo ciddiya madow maba la aqoonba ciddiyaha gabdhihii muslimiinta waa gaduudnaayeen cilaanay marsan jireen daawadan aad sheegayso hadday madoobaysay waaba xaaraam inaad cilaanka ku dartaa kadaa ka jooji cilaankiiyo keligiisa qaso ciddiyahagu ha gaduuteen yaysan madoobaanin haddii kale laa yuriixuuna raa'ixata aljannataad gelaysa jannada carfi maayaan jannada ma carfinayaan akraja abu daud wanasaa-i wa axmed wadiya almaqdisi fi lmukhtaar wagayrihim biisnaadin cala saxiixin calaa shardi shaykhayn isnaad saxiix ku a shardi shaykhayn ay ku wariyeen intaas oo imaama hada akhi muslim falaa tacrij ha u ku leexanin ilaa fatwa sabaqat mina annaga hadda ka hor jawaabaan bixinay masalada ku saabsan dhowr gooraan nala weydiiyey jawaabaan ka bixinay jawaabtaa ha ku leexanin oo ahayd maxay ahayd jawaabta bijawaazi taswiidi lilmarati haweentu inay madoobaysato inay u banaan tahay idaa hiya tataxasan lizawjiha hadday ninkeeda isu qurxinayso aan ku qaydino weliba jawaabtaas hadday ninkeeda isu qurxinayso waa u banaan tahay inay madoobaysataan niri waa timahana waxaan ka hadlayn timaha waaya cidiyaha maha marna xataa fadwada cidiyo kuma jirto waa timaha un baan ka warramayn wasujila hada alkalaamu fi shariidin shariidaa lagu duubay faman wajada hada shariida ow kana cindahu lan qofkii shariidkaa hela ama hadeer ba hayaa falaa yaxkihi cana yuusan naga xikaayoon annaga laa yajuuzu lahu an yaxkiya cana inuu naga sheegaa uma banaana maanta dibadeed faqad rajacnaa minhu ila alxadiidi saxiix xadiidkan saxiixan u laabana naag timaheeda madoobaysan kartaa ma jirto shariidkaa qofkii arkaanaha iska tuura waa diga iska tuura waxu taraay ma leh shariidka asaga hala tuuro xadiidka saxiixaan ku ekaysanayna xadiidkaa saxiixaan ku ekaysanaynaa haween tima inay madoobaysto ay u banaan tahayna lama arko ay waayahay maxaa yeelay qofkii sunada nabigu ay u caddaato qof kasta oo sunadii nabigu ay u caddaato laa yajuuzu lahu mukhaalafatuhaa inuu khilaafa uma banaano liqawli axadin kainan man kaana qof warkiis inuu ukhilaafo sunadii nabiga qofay u banaan tahay male ay aniga iyo idin kale waa naga xaaraam inaan sunadii nabiga khilaafnaa sunadii nabiguna waa sugnaatay soo maha shariidkaa fadwadii hore ku tagtay waa fadwo laga laabtay waxba kama jiraan hala yska tuuro shariidka isaga fadwadaasna yaan lagu camal falin yaan nalakana xikaayoonin anag oo la dhihin saasay qabeen oo naagaha inay tima madoobaystaan ay qabeen yaan la dhihin waa xaaraam inay naagu tima madoobaysataa sida xadiidka saxiixa ku cad waaya wa amaa maa yugayaru bihi shay waxa arrada lagu bedelaya marka madowga horta waa xaaraam sidiisaba waayo carra yeelatay haweentii ama ninkiiba carro yeeshay sidee buu yeelayaa ma bedelayaa mase sidii abuguxaafoo kale u yeelayaa timihii iska socda iska caddaa miyuu keenayaa meesha sidee buu yeelayaa timaha waxaa lagu bedelayaa xadiidka haddee wayna soo martay soo maahayn waxaana soo maray in abubakar iyo cumar ay ku cillaansadeen alxinnaa waalkatam soo ma cillaan iyo katam inay marsadeen cillaanka iyo katamka cillaankuna waa gaduudiyaa timaha katamkuna waa madoobeeyaa waa laysku daraa labadooda markii laysku daro waxaa soo baxaya midab jaalla ah ayaa soo baxaya midab jaallo ah oo u dhexeeya gaduud iyo madow ayaa soo baxaya ay marka midabkaas ayaa la rabaa katam iyo xinaaca loo baahan yahay in lagu bedelo ay gabadha muslimada iyo ninka muslimkaa ciradooda waxaa ku filan inay ku bedelaan alxinaa walkatam oy isku daraan labadaas hadday rabaanna waa ku gaabsan karaan cillaanka keliya oo waa u gaduudana timu waa u gaduudana waa loo ogol yahay maxaa yeele ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahy wamaa kana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina saasuu ilahi leeyahy subxana wa tacaala waa inaa marka ala qaadana mar hadduu ilaahay wax xukumay qof muslima uma banaano inay wixii ilaahay xukumay waxaan ahayn ay qaadato ama inay wixii ilaahay xukumay khiyaar ka yeelato xaqba uma leh khiyaar ma lihi mar haddii ilaahay wax kuu xukumo khiyaar aada leedahay lama arko ay haddaad ilaahay iyo rasuulkiisa qofkii caasiyana waxay noqonaysaa qof lumay bay noqonaysaa ahadana allahu minha sunnadu waxaa ku sugan in waxay sugtay in cirada la bedelo nabiga waa ka sugnaatay sala allahu alayh waali wasalam cirada in la bedelo cirada waa in la bedelaa cirada waa in la bedelaa qofka weliba sidii abu abuquxaafa gaarana kunaba sii jiraba waa inuu kaasu cirada bedelaa waayahay waxaa caddaynaya nabiga sala allahu alayh waali wasalam qaala inuu yidhi gayiru shayba walaa tashabahu bilyahuudi waannasaara waray cirada bedela yuhuud iyo nasaara ha isu ekaysiinina haddeerba gaalada fiiriya adinka gaal arka adinka madaxiisu ka saqaamati waa haddaa arabto gaal kastaad arabto ciro leh madaxiisu waa ka saqaamati ma bedelaan cirada ayaga yahuudiya nasaarada dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay ciradooda bedelaana laga rabaa cirada inay bedelaan laasiyama weliba markii abuquxaaf oo kale ay gaarto oo madax iyo garba u wada caddaado kaasu masalba male imaa bilxinaa wa ima bilxinaa walkatam macan labadooda in lagu bedelo xadiidkaas waa xadiid saxa rawaa axmed ibn xabbaan can abi hurayrata saxiix jaamic ayuu ku yaallaa xadiidkaas waayahay ciradii bedelkeediina waa aragnay waxa lagu bedelaya waa maxay waa cilaan iyo katam ayadana waa aragnay waa ka gudubnay waxaan gelaynaa waxyaabaha ay haweenku maaragtay jirka korka ku rugaan iyo dufanada la marsado sida kareemyada iyo waxa noocaas oo kalea waxyaabahaas ay haweenku ismariyaan oo masaaxiiqda waxa laysku rugayo ama kareemada ama burcadyada saliidaha bahalkan maaragtay subaga wuxuu raba ha noqdo dhammaanteed gabadha muslimada waa u banaan yihiin ha ka qaadato kifaayadeeda wixii uga filan ha ka qaadato madaxa ha subkato cillaanka ha marsato huruudda ha isku rugto hadday rabto ya bixaddi maaragtay weliba ictidaala la rabaa bahashaas huruudda qowla yaraa noogu laaban ayada oo marka dambe aan gadaal ka keeni doono wuxuu gelayaa ziinooyinka xaaraanta oo marmar galaa isagu bishardi laakiin waa inay wixii islaamku baneeyey ay tahay islaamku wuxuu ogolaaday waa inay tahay waa inaysan ahayn daawooyin mustawrada waa inaysan ahayn oo gaalada laga keenay waxaas ay isku bedelayso gabadha muslimka mathalan meelaha ugu muuqan oo gabadha muslimka waxaa kamid a cidiyaha kamid a cidiyaha see baa la yeelayaa cidiyaha gabadha muslimka waxay ku bedelaysaa oy ku qurxinaysaa cilaan laa kayru wax kale uma banaana wax kale gabar muslima inay cidiyaheeda maridaa uma banaano cilaan bay marinaysaa faqad habata fi sunani abi daauud can caaishata qaalad waxay tiri caaisha oo maad imraatu naag baa tilmaantay soo ishaartay min waraai sitrin meel daaha gadaashiis biyadiha kitaabun oo gacanteeda kitaab ku jir warqad macnaha aa ku jirtay gacanteeda midha ay nabiga u waday ilaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ayay usoo taagtay faqabada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yadahu rasuulka gacantiisu ka ceshaday haweentii faqaala wuxuu yihi ma adri ayada rajulin am yada mra'atin ma garanayo inay naag gacanteed iyo nin gacantiis tahay gacantaada gacanta warqada wadata mala aqaano inay taabatana malaha waan ka baqaya waan ka wadaa nabigu taabashadeedu diiday nin iyo naag waxay tahayna waa garan waaye oo naagaa tahaye iga tagna waa dhihi waaye ama qofkaasu dhiib ninaa tahaye keenna waa dhihi waaye oo gacantiibaa maaragtay uu fahmi waaye waxay tahay qaalad waxay tiri haweenta bal imraa waa naagay tiri rasuulka allow waxa kula hadlaya gacanta taagaya gacan naageed wey qaala sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi low kunti imra'atan haddaad naag tahay lahayarti adfaaraka cidiyahaagaad bedeli lahayd haddaad naag tahay yacni bilxinaa cilaan buu ka wada haddaad naag tahay cidiyahaagaa bedelmi lahaa ood cilaan ku bedeli lahayd cidiyahaagaan arki lahaa oo cilaan leh ya ma ahid naag buy macnaha haddaadan ba cilaan lahayn naagba ma ahid sax hada la hada walaa yajuuzu lilmar'ati almuslima haweenta muslimada uma banaana ma fasha fiihina fi laawinati alakhiira wax ku faafay waayadan dambe oo min tadmiimi lmar'ati liadfaariha naagu cidiyooda inay dhig oo kale ka dhigaan gaduudiyaan ya cidiyaha inay gaduudshaan ya kalkaafiraad sida gaalada naagaha oo kale ay u gaduudsadaan qaala shaykhu alalbaniy raximahullah fi adaab zifaaf wuxuu yiri manasu hadal cad ayuu ka soo saaray kitaabka hadihi alcaadat alqabiixa u yiri caadadan xun alukra alati tasarabat min faajiraati oroba wuxuu yihi faajiraadka oroba yaa midii ka timid wayuri ayaduna ilaa kathiirin min almuslimaat in badan oo gabdhihii muslimaad kamid a ayay usoo gudurtay buu yidhi wahiya tadmiimuhuna liadfaarihina waa ciddiyahooday gaduudinayaan weeye oo ay dhiig ka dhigayaan dhiig dhiig ay camale marinayaan bisibqi alaxmar almacruuf ilyowm bil manicor manicorka ma la yaqaana manicor muxuu yahay manicor geedka yaray marsadaan wey ciddiyaha gaaladu maa geed yaroo rinjiya waa oo bahalkan burush camal ah oo ku dhex jira dukaamada xunxunaa lagu gada bahalkaasaa lasoo bixin markaasi ciddiyahay marmarisaa waa beed geed qolofa wey oo meesha ku dhegay manicora la yidhaha ama ha ku dhego ama yousan ku dhegin geedkaas cilaan maahan waa xaraam ahe inay marsataa gabadha muslimka ka xaraam ma dhahayna sida ay kuwaan fiqiyaa naqaan la dhahayaana leeyihiin hadday weysada mancayda iyo hebel leeyihiin waxaan ka duulaynaa gaala isu ekaysiinta xaaraam weysaba ma joogta hawsh ahe wa idaalatiina libacdiha qaarkoodna ciddiyay dheereeyaan kuwana waa dheereeyaan waqad yafcaluha bacdu shabaab aydan dhalinyarada qaara sida yeelu yiri sheikhu lalbani waxaad moodaa kuwa salaamo jooga inuu arkayo ada moodaa sheiku oo cidiyaha dhaardhaar leh oo cidiya shaydaan ya baarkaanay fafadhiya ayuu cidiya shaydaan leh saas u dhaardhaar fa ina hada kanuu yiri maca maa fiihi min tagyiri likhalqi illahi khalqiga ilaahay bedelista ugu sugan almustalzim lacna faacilih ee weliba laasimsanaysa lacnada kii sameeya kamaa calimta aanifan sidaad mar dhow ogaatuu yiri wa min atashabuhi bilkafraad almanhiyi canhu iyo isu ekaysiinta la isu ekaysiinayo gaalada ee la nahiyey fi axaadiisi kaiira axaadiis fara badan lagu nahiyey allatii minha qawluhu sala allahu alayhi wasalam midda qowlkii nabiga uu ku sugan yahay uu ka mid yahay waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum qoom qofkii isu ekaysiya ayuu ka mid yahay gaalada naagaha isu ekaysiya oo muslimaadka ama wiilasha yaryare gaalada isu ekaysiiya ha ogaadeen inay gaalada ka mid yihiin ay inay gaalada ka mid yihiin ha ogaadeen cidiyaha oo bahalka ay marsanayaan iyo dheeraynta ay dheeraynayaanba wuxuu yidhi marka sheekhu labada cillo oo ku sugan takyiir khalqi illahi kow iyo atashabuh bilkaafiraad labo cillo saddexaadaa jirtu yidhi weliba fa inahu aydan mukhaalifun lilfitrati fidradii abuuristii ilaahay dadka abuuray diinta ilaahay asalkeedii ayay khilaafsan jireen fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha fidradu ilaahay dadka ku abuuray ay khilaafsan tahay waqad qaala sala allahu alayhi wasalam nabiguna wuxuu yidhi alfidratu khamsun fidradu waa shan aliktitaanu isgudis in la isgudo waa min alfidrati laakiin gaalada ma isgudaan he gaala isma gudaan walistixdaad xalqulcaanati weeye waa timaha hoose oo la xiiro timaha hoose in la iska xiiro weeye ya iskama xiiraan ayadana ila fidrada baa kasoo horjeedaan waqasa shaarib iyo shaaribkoo la gaabiyo ayagana waa aragteen shaaribka ay leeyihiin wa taqliim aladfaar iyo cidiyaha oo la jaro ayaduna fidraday ka mid tahay wa nadf libdi iyo kilkilaha oo la tifo ay kilkilahooda hadda arto waa yaabaysaa baarada ku taal kilkilaha dhaardhaaray wada leeyihin oo timo dhaardhaar ku yaalin waa mukhaalifiina lilfitra fi kulli shay wax kastaba fidrada ku galaabsan yihin ay kilkil tifi maayaan cidiyaha waa daysanayaan jari maayaan ya shaarib warkii iska dhaaf waa waa kan dhirka ka batay tima hoose maba yaqaanin inay xiiraan bal hadda adoo istajoonaya aragta waaba kugu qoslayaan ha kaadida iskama dhaqaan mawta ayagu kaadi wax iska dhaqa male wax lala yaabay wey waxaan arkay meel waxaan maalin galay meel jiddo ku taalla oo maaragtay guri weyn oo maktabad ay ku taallaan maktabadaan u socda marka gurigu dabaqa kore maktabaddu ku taalla dabaqa kore waa dabaq adduunye ah musqulo xun aa ku yaal marka musqulo ay gaalada ugu talagaleen aa taalla mogta musqulo xun oo gaalada ugu talagaleen oo miiskaan jooggiisa mid laag wax yar intaan mid laag wey kuwa gaalada kuwa muslimiinta waxay leeyihiin musqul biyo iyo wax walba le oo dhinac weyse kula waayo ayaga kuwooda intaanoo kale jeedaan nimanka iyo naaguhuba naaguna lugahay ka kala ridaaya nimankuna lugahay ka kala ridaaya xaashiyo xuna baktiyona waa u yaalin oo isku marmarshaan wax biyaa leedahan lama arko waxay iska dhaqaan nijaas male marka waa niman marka fidradiyay kasoo horjeedaan nimankan marka ficilkan asaga ah oo ciddiyaha la dheeraysanaya waa ficil kasoo horjeeda fidradii ilaahay dadka ku abuuray ayuu kasoo horjeedaa waa saddex cillo oo mid kastaaba xarimaysa wey mid kasta ayaa xaaraam ka dhigaysa saddexda allo kii loo qaato weliba wuxuu khilaafaya marka anasna weliba wuxuu yihi radiallahu canhu waqatalanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alle wuxuu noo xadeeyey fii qasi shaarib shaaribka gaabintiisa wa taqliim alanfaar iyo cidiyaha jaridooda wa nadfi libdi iyo kilkiloo la tifo wa xalqan caalat iyo caanada la xiro wuxuu noo xadeeyey anlaa natru anlaa tutraka akhara min arbaciina leyla inaa afartan maalmood afartan habeen wax ka badan aan laga tegin afartan maalmood ayaa xadku ah saasaa nabigu u xadeeyey afartan maalmood cidiyaha lagu jaro kilkilaha lagu tifo caanada hoose lagu xiiro shaaribka lagu gaabiyo saasuu nabigu noo xadeeyu marka xadkaa isagaa oo nabigu xadeeyana way khilaafsan yihiin nimankan ayagaa ay oo waxaan samaynaya inaagahan cidiyaha dheeraysanaya afartankii maalmoodba waa inay gabadha muslimada ay intaa la sheegay oo nabigu xadeeyey ay samaysaan looga baahan yahi ay wakadalika arajulu ninkuna waa sidoo kale ay cidiyaheedana waa inaysan bahashaas marin bahashaa lagu dhiigaynayo cidiyaha waa inaysan marin hadalkaa wuxuu ku yaallaa maaragtay aadaaba zifaf xadiidkaana u dambayna waa muslim abu cawaana wariyey waxaa ka mid a iyaduna waxyaabahan oo kale faruuryaha ay gaduudsanayaana ka mid a bahasha la yidhaha roseto roseto waa la yaqaana umalaynaya geedaasuna waa ka mid faruuryaha la gaduudsanayay ku jirtaa ayana waa xaaraam wey waxaa iyana ku sugan tagyir khalqillahi baa ku sugan waxaa ku sugan tashabuh bilkaafiraat gaalada laysu ekaysiyaa ku sugan ayadana ayana waa xaaraam gabadha muslimkaa waa inaysan faruuryaheeda bedelin hadday u madow yihiin iyo hadday u gaduudan yihiin hadday maaragtay jaalle u yihiin waa inaysan faruuryaha bedelin hawaankii salafkana lagama soo gaarin faruurye la bedelo faruuryuhu kuma jirin wixii ay haweenka salafku bedeli jireen oo ay ay cilaanka iyo mari jireen ma gaduudi jirin sidoodaba ay marka waa camal xaaraama weeye camalka asaga ah waa camal xaaraama oo aan la ogolayn waxay waana soo martay laakiin wax yaraan ku xoojinaynaa haweenta muslimadda waxaan niri hadday baxayso ma loo ogola inay iscatariso xataa ila masaajid looma ogola masaajidda waxaa waxaad la yaabaysaa haweenaad maaragtay waxay usoo baxaysaa jamaacaday idin soo dukata rabtaa caawa way isa soo xarfinaysaa ahe way isa soo xarfinaysaa bal dhegayso abu hureyra wuxuu ka dhihi jira haweentaas abu daud baa wariyey can abi hureyra radi allahu canhu anahu lam yatu imraatun wajada minha riixa dib naag buu la kulmay caraf uu ka helay yanfuka oo ka sokaraya welidaylaha icsaarun daylkeedana dhulkuu xaaqaya maraday diidaysaa waa gabar muuminada maasha allah ya waa gabar aysan u bixin suufiyadan ashcariyadaha tirashanshada kale barkeeda geysa marada gabar suniyada wey marada waa jiidaysaa bu yidhi walidaylaha icsaarun ay daylkeeda waa jiidaya dhulka faqaala wuxuu yidhi yaa amata aljabbaaru ji'ti min almasjidi addoontii allahi ma waxaad ka timid masjidku yidhi qaalat nacam haabayt qaala wuhi walahu tadayabti asaad isu carfisayna miya masjidka masjidkan way isu carfisay soo maha qaalat nacam haay tiri ayana qaala wuxu uhi inii samictu waan maqlay xibii rasuulilahi rasuul llahi sala allahu alayhi rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka allah ayaan maqlay oo xabiibkayga ahaa inuu yidhi laa tuqbalu salaatu limra'atin tadayabat lihada almasjid xataa tarjica fataktasila guslaha min aljanaabati ay waxaan maqlay buu yidhi rasuulka oo dhahaya lagama aqbalo salaad naag isu soo carfisay masjidkan ilaa ay ka laabato oy soo qubaysatay siday janaabada uga qubaysa lahay bimacnaa waa inay iska zuuliso wey balaayada balaayadana isku carfisa waa inay iska zuulisaa markaasaa masjidka loo ogol yahay markaasaa salaad laga aqbalaya laakiin hadday inta isi soo carfiso soo baxdo salaad laga aqbali maayo marka haweenkan soo baxaya iscarfinaya oo usoo baxaya banaanka waa zaaniyad ko labo hadday soo dukato salaad laga aqbali maayo oo masaajid kusoo dukato ya maxaa ka khasaaro weyn inaan salaad laga aqbalin inaad zaaniyad noqoto fi sharci wax ka weyn oo khasaara miyaa jira waa maya ha soo carifsanin ha soo bixin adigoo carfoon ha isku soo bixin ay wax alla wixii carafa ha iska dhig xataa diibka waxaa gelaa bukuurku waa gelaa isma bukuurin karto xataa sooma bixi karto ayadoo isbukuurisay ma soo dhaqaaqi karto gurigeeday joogaysa leannu diibaa kasoo karaya looma ogolo ayadoo isu soo bakurisay ma la ogolo waxaa la rabaa marka gabadha muslimadda inay ilaahay subxaanahu watacaala ay ka cabsato oo ay iska ilaaliso isbakuuriskaas inay iska dayso inay isbakuurinta ay iska ilaaliso maxaa yeele ilahay subxana wataala wuxuu yidhi waliman khaafa maqaama rabbih wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa qofkii ilaahay maqaamkiisa ka baqa hor istaagkiisa ka baqa naftana ka celiya waxa ay rabto ka soo celiya jannada ayaa u noqonaysa hoyaad iyo nagaadi ayadaa u noqonaysa ay akhiiran ugu dambayn waxaan warkaya kusoo gabagabaynaynaa ikhwat almuslimuun nulaaxid fi lwaqti alxaadir waqtiga yagaan waxaan aragnaa ana kathiiran min annisaa in badanoo naagaha ka mida raggoodaana u wada eh raggoodaa gaarsiiyey oo u wada eh yubaaliqna fi tasyiini shucuurihinna inay timaha qurxintooda ku xeel dheeraadaan can dariiqi irtiyaad maa yusamaa bisaluunaati tajmiil ayagoo aadaya meelaha maaragtay la yidhaha saluuna tajmiil waa beauty salon kuwaan la leeyahay meelaha ku yaal yaalna wey talyaani iyo wax daranaa laga keena waxaas way xun ka ah waxaasaa ay aadayaan timaha ay kusoo qurxinayaan waxaa lagu isticmaalaa aalaad mutanawica oo kuwa maaragtay korontada ama kuwa gacanta si timaha maaragtay loo galgaloolo litasciidi shacri timaha galgaloolkooda ha lagu isticmaalaa aw lijacli bishaklin mucayan ama qaab mucayana ayaa loo yeelaa wahay-atin mucayana iyo ama hay-a mucayana ayaa loo yeelaa wa rubamaa sibqu in lagu rinjeeyaa dhici karta biasbaabin mutanawica qaabab oo nooc nooca wa rubama istucmilat mawaad kimaawiya maadooyin kiimika in loo isticmaalana waa dhici karta fi hadihi salunaad lisibqi khuyuudin min ashacri ayadoo timaha laynlayn laga dhigaa layman layman waxaa laga dhigayaa midabale bialwaanin mukhtalifa kalabyad walasfar xataa yatabdu almar'atu ilaa naagtu ay soo baxdo wa kaana ra'saha madaxda waxaad moodaa qad imtala'a shayban inay cira ka buuxsantaad moodaysa markay soo baxdo hawaantii bismi illaah ciro badanaad islaad laamo waxaa laga dhiga ayada dhan maarta jaalle caddaan gaduud buluug hebel hebel aa laga dhig qalabaa sidaa lagu yeelaya wa kullu hadihi almubaalaga fi tasiin ashacri wa sarfi almaali min ajliha wa idaacati alwaqti bisababiha gayru jaa-izin sharcan way xaram shaqadan dhan oo timaha sidaan loo qurxinayo maalka lagu bixinayo oo waktiga lagu baabi'inayo waa xaraam sharci ahaan ay waa xaraam weeye ayada ka shaqaysa xaraam weeye suxtiyay cunaysaa midda waxaa ka shaqaynaysa suxti bay cunaysaa liannaha tugayir khalq allahi khalqiga allay bedelaysaa ya kan geysanaya oo ninka oo le hala iigu qurxiyana xaaraam buu bixinaya xaaraam ayuu ka shaqaynaya midda lagu samaynayaana xaaraamay samaynaysaa dhammaantood waa ku wada dambaabayaan gabadha muslimadda ah waxaa korkeeda waktiga yagan aan joogno inay ka harto waxyaabahaas bahaladaas saaluunada la yidhaha lagu samaynaya barkiyarada waa maxaa yeelay waa xaaraam inay iftiyaaday gasho maxaa yeelay camalkan xaaraamtaa lagu samaynayaa waa inay ku kaaftantaa gabadha muslimadda ahu inay madaxeeda dhaqato shanlaysato subageeda marsato ama saliideeda marsato wixii ay heli karto waa inay marsataa laakiin ay iska joojisaa brokeerada waa xaaraam inay gashaa oo maalkeeda ku bixisaa maxaa yeelay waxyaabaha noocaasa markii xataa aakhire aan iska dayno waxay in badan oo kamid a haweenka gala meelahaas ay ka markhaati kaceen oy sheegaan inay maawaadkaas timaha la marinayo oo lagu samaynaya ay timaha qoloftooda salka ay baabi'inayaan judurta tinta inay baabi'inayaan qaar ay yiri timihiyaa naga muruqay aniga kuwa ay yiri ya qaar waa usoo dhasheen oo ilaaha tima usoo dhaliyay kuwana weli maba hayaanba ay xata alaan maba hayaan burukay weli wadan buruk ya siay waxba marinayeen ay kartam ka dhigan marka aakhira iyo diin haw turanina eh diin maba rabtiine walba naftiina u tura oo yaan timuhu idinka dhammaan ay u iska daaya meeshan baas waxyaabaha lagu sameeya saaluunada waxaa ka mid a maadada la yidhaahdo ama ficilka la yidhaahdo jirka midabka oo la bedelo ayaa ka mid a midabka oo la bedelaa ka mid a midabkaa bedelistiisu marka waxay soo martay cusuurtii waxay soo martay tadawur fara badan markii hore waxay ahaan jirtay keliya baashan huruudda la yidhaahdaa waxbaa lagu dari jiray ayadaasaa marka ay gabadhu wejiga marsanaysaa isku istuukeynaysaa istuukay ku samaynaysaa markaasu waxaa jirka dhan waa isu dhadhawaanaya meelaha daldaloolo o dhan a wada qarsoomaya meela daldaloola iyo meelahan madmadow iyo kulli waa qarsoomaya korku istuuka camal u fuulaa mogta markii ay ayaan joogto madowgii waa soo baxa ayaan markay joogto madowgii banaanku imaanaya hadeer waa laga baxay heerkaas waa la dhaafay hadeer kiimikaa la keensaday waaba la iscadeeyeyba hadda ya bilkulli ama bilbacdi hadba intaa rabta adiga saaloonaadkay taallaa hawlahaas noocaas hadba sidaa ay rabto gabadhu yaa loo sameeya hadday rabto wejiga keliyaa loo caddeeya hadday rabtana wejiga iyo afarta adina loo caddeeya hadday rabtana intaas horaa loo caddayna hadday rabtana inta hoosaa loo caddayna aye hadday rabtana ayada dhan kulligan waa la wada bedela ayadoo idilaa la bedela waxaa la yidhahaa qishraa loo yaqaanaa sharciga qoloftii ay qaadoo kale wey tadawurkaas soo martay baashaas ayada ah nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii xadiidu imaam axmed wariyey waa lacnaday nabigu kaana yalcanu alkaashirata waalmaqsuurata labadaba waa lacnaday labadaasba waa lacnaday waxyaabaha marka lagu lacnaday asbaabta loo lacnadayo oo loo xarimayna waxa weeye dhowr sababood waa mar ayada horta jirkeeda waa dhibaysaa laba waxay siraysaa dadkay siraysaa nimankay ku siraysaa waxan oo waxa weeye nin baa waxay isaga dhigaysaa naagcadoo qurxoon bay iska dhigaysaa midabkeeda iyo la bedeshay mogta waa iscadaysay marka ayaan joogo waaba madowdahay waaba tamba waaba madowdahay ama madowba me waaba ka foolxun tahay qaar baa ii sheegay inay xataa markii ay daawadu ka dhammaato birliciyo madow iyo caddaanay noqon iyadoo dhan barabaro furuq oo kala ay noqeen eber markaa maxaa dhacay khasaaraa dhacday guurkii waa khasaaray hantidii waa khasaartay ayadu mustaqbalkeeda way khasaartay gabadha muslimadda ah waa inay ka fogaataa kullu hada min tagyiiri khalqi illaah waa xaaraam wey ay burukyeradana waa in loo sheegay oo la gaarsiiyaa la yidhaha waxaan haddaad samaysiin waxaad cunaysiin waa suxti weeye xaaraamaad cunaysiin maxaa yeele waxaad ka shaqaynaysiin waa xaaraam aada wax ka kasbaysiin ya waa ninkaas uun sigaarka iyo jaadka galayo kale wey oo maalin walba dadka la weydiina culamada laleeyahay sigaar iyo jaad ka warrama dadka gala kuwaana ka liita kuwaan way ka liitaan liannahu shay-un mansuus oo cad oo nusuustu ku cadcaddahay xaaraamnimadiisay ka shaqaynayaan
ya marka waa xaaraam weeye gebigeed gabadhii muslima oo bahladaas ayadu iska leh waa inay qaabkii islaamka keliya ay ku ekaysataa cilaankii ku ekaysataa aysan tima madoobaynin tima galgaloolin aysan khalqiga ilaahay bedelin haddii ay ku ekaysan weydo ha iska daydo risqigeeda meel kale ha ka raadsato ilaahayna ha uga cabsato waxaan kelimadeyda kusoo gabagabeynayaa muslimka rag iyo haweenba waxaa korkooda dhammaan inay islaamkii saxiixa ahaa oo nabiga iyaga iyo saaxiibadii ku sugnaayeen inay ku laabtaan waana midda keliya oo aan ku liibaanayno in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim alaa wakulu khayrin fi itibaaci man salaf wa kulu sharin fi ibtidaaci man khalaf wallahu waliyu tawfiiq
بسم الله الحمd لله رب العاalمين والcاaqبة المتقين وlا عdوان إلا عlى الظالمين xoogaa su-aalo ayaan macnaha ka jawaabeynaa
wixii muxaadaraad ku jira kulligood kolley waa dhegey
saa'ilkan wuxuu leeyahay noo kala saar asxaabta iyo salafka iyo taabiciyiinta anigoo asxaabta sheegin ma sheegi karaa salafka
asalaf saalix waa nabiga iyo saaxiibadii iyo taabiciintii iyo atbaacdooda weeye haddaad asalafu saalix tiraahdo waxaa galay nabigii saxaabadiisii taabiciintii atbaacdoodii kulligood salafu saalix ay wada gelayaan ay wabilahi tawfiiq
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacd salaam ma huwa niqaab wama adilatuhu wama kayfiyatu
maalinta dhan waa ka hadalna umalaynaya niqaab ma- muxaadaradeeda maantana niqaab kuma saabsanayn laakiin hadalka maalinta dhan wuxuu ahaa in niqaabku uu yahay bahalkan madaxa lagu indha wejiga lagu dadayay gabadha ku dadaysa ayadoo ku dadaalaysa inuu maarata u asfurnaado wejigeedu waana macruuf khilaafka ku jira wejiga ma la dadaa mase la dadi maayo culimmada oo qaarna leeyihin wejiga in la dadaa waa waajib oo waa cawro qaarna leeyihin wejigu cawro maan waajibna maaha wax badan aanan ka hadalnay marka wabilahi tawfiiq
bismi اllah asalaamu calaykum waraxmat ullah suufiyatu yunkiruuna xijaab liannahum lam yamuruhum lam yaamuruu ahlahum wamada nasixatuhum
bismi illah alxamdu lilah rabi alcaalamiin sala allah w slam ala nabiyina moxamed wala ali saxbi ajmaciin aniga ma malaynayo inay suufiya xijaabka inkirayso ilama aha maxaa yeelay ayagoo taaganoo le xijaab ma qabno xijaabna ma jiro anigu weli horta maan hor fadhiisanin laakiin qof kasta oo muslima oo kitaabka ilaahay rumaysan kitaabka ilaahay baaba daliil ugu filanba yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmuuminiina yubnina calayhina min jalaabiibihina fas'aluuhuna min waraa'i xijaabin qur-aankaaba daliil ugu filanba suufiyadana aniga ma garanayo meel ay ku inkireen xijaabka wabilahi tawfiq
sheekh ka waran durashada naagaha ay dhigaha durtaan iyo marsashada cilaanka iyo daawo madoobeysada lagu daray
gabadha muslimka ah inay timo madoobaysato ama cidiyo madoobaysato oy daawo madoobayso ku madoobaysataa umaba banaano sideedaba cilaan waa loo ogolyahay cirada inay bedesho waa loo ogolyahay laakiin waa inay cilaan iyo katam la isku daray noqotaa ama cilaan keligii noqotaa xataa katam keligii ma banaano gabadha muslimka wey cidiyaheedana ma marin karto wax daawo madoobayse la yidhaha iyo cilaan daawo madoobayse lagu darayna ma jiro oo muxaadaradan uga hadalna wabilahi tawfiiq durinka dhegta waa banaan yahay jaa-is waay gabadha muslimka in dhegta ay durato waa banaan tahay maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid ayadoo gabdhaha dheguhu u daran yihiin oo dhegaha ay kasoo fujinayaan dahabka uyuu u yimid nabigu marka waxa weeye in ay u durnaayeen hadduuba nabiga inta u yimid ousan dhihin dhegaha duranina inay u durnaayeen oo meesha ku cad oo loo ogol yahay wabilahi tawfiiq ya wixii ziino dhegtooda ayaga ay ziino u yaqaanin waa duro karaan wabilahi tawfiiq
sheekh nin ayaan ka daynsaday boqol dollar waxaana ku heshiinay inaan siiyo lacag soomaali maalintan lacagta lacagta helo una siiyo qiimihii qiimihii maalintii aan ka qaatay maraysay haddaba beecaas maxaa ka ansaxaya maxaa ri mase ribo waayo
beecaas waa beec riba ah mana banaana sidiisaba waxaa la rabaa deynta qofkan marka uu qaadanayo deyn ayuu qaatay qofkan lacagtaanu deynsaday maalinta uu deyntan ayadaa keenayo haddii uu lacagta sarifkeeda waxa ay maraydo oo ku keeno oo yidhaah boqol dollar baad igu lahayd niyow sarifku meeshuu maraayo haddaan kugu siiyo ka waran ee kanuna uu ku qanco yidhaahdo boqolkii dollar sarifkeeda isii oo u banaanta inuu bedelkeeda qaato laakiin marka hore inuu yidhaahdo boqolkan dollar qaado maalinta aad ii keenaydana sarifkeeda maanta ay joogto iigu kaan wax jirama mana soconayso hadhow wabilahi tawfiiq
sheekh waxaan u baahannahay muxaadaro ku saabsan shirkiga maxaa yeelay shirkiga ayaan macnaha ayaana macnaha aanan aqoonin ou lehay
insha allahu tacaala waa bundigayada insha allahu intaan joogno waa waxyaabaha aan ka hadli doonno waa ku jiraa shirkigu marka laakiin ma dhahayo maalin heblaan samaynayna ma dhahayo laakiin waa ku jiraa waxa aan ka hadli doonno insha allahu tacaala
haddii aan cabo maraq hilibgee lagu kariyey ma iga jabaysaa weysadu
hilibkaa weyse kaa jabiya maraq weyse kaama jabiyo hilibka kaliya wey waxa weysada jabina marka la cune maraqu ma jabiyo wabilahi tawfiq haween ajanabi kaa ah oo aada isku isku guri joogtaan haddii cawrada ay kaa qarsan weydo maxaa lagu samaynayaa noo faahfaahay su-aashaas
kolley arrintaasoo kale hadda maaragtay waa arrin maslaxa u baahan iyo aragtiye waxa weeye haween noocaas oo kale ah haddaad guri wada degan tihiin in ama iska rarto ama adigu ka guurto aniga waxaanan iyama muuqato haddayba kaa diidee wixii inay cawra dadato inaad ama ka guurto ama adigu ayaga aada rarto wax kaa dhaxaya male wabilahi tawfiiq
sheekh kayfa nufasiru alxadiisu macnaahu allahuma anta daahiru falaysa fawqaka shayun wa anta albaatinu falaysa dunaka shayun iyo walxadiisi aladi kaana macnaahu falaa yabruqana axadukum yabsuquna axadukum biqiblatihi faina rabbahu baynahu wa bayna qiblatihi qaala imaamuna shaafici raximah llahu fi fiqi akbar wacalimuu ana albaariyu waclamuu alimuu ana albaariu laa makana lahu wadaliilu calى dalika ana allahu kana wala makana mawjudu wakhalaqa almakana wahuwa calى sifati اlazaliyati kayfa nufasiru fatxu lbari alxadiis akhira alxadiis alakhiir ayda
bismi illah alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allah wasalam cala nabiyina maxamed wala ali saxbi ajmaciin horta axaadiista meesha ku taalla saa ufasirayna la yiri annagu ma fasirana aimadayadan uga dambayna waxay noogu fasiraanan ku fasira doonaa insha allahu tacaala kutubtiina waa noo yaalaan axaadiista lagu wariyey laakiin hadalkan dambe ee imaam shaafici fiql akbar ku yihi fiql akbarkaas keena car keena ashcariye shaaficiyey way isla joognaa fiql akbar kitaabka layraa keena kitaabka fiql akbar layraa oo shaafici oo qoray keena kutubihiisa ka keena ha haddii kale waa baanbaantii waa cawd cawd binu cunuqii la sheegi jira oo maaragtay qoraxda u dhawaayo badda intuu kala baxo malaayga ku duba jira qoraxdao kale wa ha weligeed ma maqashan cawd binu cunuqaas ya malaayo badda inta kala baxo qoraxda ku dubtaa leasu meesha ku cuna waa cawd binu cunuqoo kale warkooda fiqul akbar wax la yidhaha ma jiraan waa beentood wey khuraafaad wey wax jira maaha midda kale kaana kaana kaana kaana maalinta kaanada mubuuxiya waxas in allaha kaana qabla khalqi lmakaani kaana waxida war waxa ala akrina ina rabakum allahu aladi khalaqa asamaawaati walard oo xaraf kasta laga helaayo toban xasanaan akrayna kaana kaana maxaa laga helaa waxaan aad soo qoraysaan war waxaan iska dhaafa ilaahay ka cabsada oo diinta ilaahay qaata oo waxa ilaahay iyo rasuulkiisu idiin sheegaan qaata oo sida ilaahay isugukiin tilmaamo ku tilmaama adinkuna ha haddii kale waad gaaloobaysaan intaad kaana kaana fadhidiin waad gaaloobaysaan ha aniga waxaan kaga baqayaa suul caaqibaan uga baqayaa nimanka ayaga kaana kaanay fadhiyaan waxay la qaabilayan waxaas waa ilahay kitaabkiisa la qaabilaya alraxmaanu cala alcarshi istawaa ayay rabaan waxaan inay ka horgeeyaan waxaasoo kale inay la hortagaan rabaan arraxmaan carshi istawaa warba waxaas arraxmaan cala alcarshi istawaa la ekaanaya weligood hadday joogaan la ekaan maayan abadan suucul caaqibaan idinka baqaya ilahay ka cabsada oo iska daaya waxaan wax fiqul akbar leeraa oo jira lama arko waa been wax jira maahan shaaficina wuxuu la mid ahaa a'imadii muslimiinta wixii laga soo naqliyay a'imado dhan asna laga naqliyay shaaficina sharaf daraha u keeninina a'imadii muslimiinta dhan oo meel isku raacday inuu shaafici khilaafa foolxumay ku tahay shaafici ee shaafici ha caayinina haddaad adinku aagtihiin dad shaafici oo nisba sheeganayo wabilahi tawfiiq
nin ayaana agtiisa ku furay saddex dalaaqo ayadoo uur leh markay cunugii dhashay labayo toban bilood ayaa ka soo wareegtay ma ku noqon karaa ninkaas
masaladaas ma tafsiilsanaan isleeyahay laakiin haddii loo jeedo saddex dalqo hal kelima ku yiri saddexdaad ku furantu mar yiri haddii loo jeedo waxa weeye calaa xadiidi ibni cabaas alladii rawaahu muslim saddex dalqo oo hal mar la yiri waa hal dalqay noqonaysa maalintan dambe wuxuu u baahan yahay nikaax jadiida iyo heshiis cusub oo u baahan yahay laba dalqo ayuuna ku qabayaa hadday heshiiyaan ay isnikaaxsadaan wabilahi tawfiiq sheekh khamiis iyo cimaamad ma waajib ba mase waa manduub haddii ay cad yihiin iyo haddii kale maxay noqonaysaa
khamiis iyo cimaamad waa manduub waa labiskii nabiga iyaga sala allahu alayh waalihi wasalama oo labis fiicana dadka muslimiintaana waxaan ka hadlayna waxay ahayd inay labiskooda ay kula laabtaan cahdigii salafkan kala hadlayn oo ay iska daayaan waxaan saraawiishan iyo balaayadan inay ka tagaan oy u laabtaan wixii dhaqanka islaamku ahaa alkhamiis walizaar walridaa walcamaama walqalansuwa labiska islaamku kaasu ah inay u laabtaan wey waana sunno qaadashadiisu khamiiska ee waajib maaha midka cad ayaana fadli badan weliba wabilahi tawfiiq
sheekh ka waran naagaha wejigooda daawooyinka birbirqaaya marsada
masaladaas waa ka hadalla ma malaynaya haweentu ninkeeda markay la joogto birbirqa ay sheegaya iska marsa laakiin banaanka lama soo bixi karto looma ogola wabilahi tawfiiq
sheekh hal tasixu salaatu biduuni khushuuc
salaadu sixada marka la yidhaahdo arkaanta sugiddeedaa laga fiiriyaa laakiin khushuuca waxaa loo fiiriyaa qabuulka ma la aqbalaya salaad aan lagu khushuucin la aqbali maayo ilaahay aqbalan salaada lagu khushuucin waxba ku fali maayo ilaahay laakiin alfaadda arkaanta daahirkeedu waa ansaxaysaa oo dimadii waa uga dhacaysaa maanta oo adduunyada joogo wabilahi tawfiiq
sheekh waxaa weydiinayaa ilmo faruur ku dhashay oo weliba dhamxanaga la jaro haddii la tolo diinta maxay ka maxay ka qabtaa
masaladaas waxay la mid tahay masaladii aan ka hadlaynay tashawahaadka heerkaa gaara oo maaragtay foolxumada weyna oo gabadha maaragtay inay ku dhibtooto ama ninkaba ay dhici karto inay iska tolaan waa u banaan tahay waxay la mid tahay garkii la xiirahayo oo shaaficiyada aan ka sheegay inay la mid tahay wabilahi tawfiiq
sheekh waxaan rabaa inaan wax ka ogaado timo jaridda waxay iga sheeg
timaha la jaro haddii loo jeedo jaagaxiirka jaagaxiirku ma banaana wax jaagaxiir la iraa ma banaana timaha waa la gaabsan karaa laakiin lama jaagaxiiri karo jaagaxiirka nabigu waa diiday ay wabilahi tawfiiq
sheekh naagta cilaanka ka tagta ka waran
haweenta cilaan ka tagto waa midaan sheegaynay oo nabigu lahaa haddii aga waa bedeli lahayd miduu lahaa weye inay ka tagtana ma aha gabadha muslimadda cilaanka ziinada inay ka tagta maba ahaba wabilahi tawfiiq
xadiiska qorkiina
ha xadiidkii waaye cinda maxaa cinda alqasci mina naha rasuullah sal an alqasci way ha waa jaagaxiirka sheekow ma loo daliishan karaa xadiiskan kuwa timaha geesaha ka ka xiira waa loo daliishan karaa jaagaxiir wey oo xaaraam lama ogola madaxa qayb kamidoo la xiiro qaybna tima loo yeelo wey mugta ya lama ogola midaas ayada wabilahi tawfiiq